جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa duhurnimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddoba iyo tobanka jamaadul awal sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo weerar lala beegsaday kufaarta afrikaanta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya ganacsatada magaalada muqdisho ayaa iska diiday amar ka soo baxay kooxda riddada soomaaliya kaasi oo ahaa in kaamirooyin lagu xiro goobaha ganacsi ee magaalada muqdisho mid ka mid ah saraakiisha murtadiinta ayaa qiray inay ku fashilmeen duulaankoodii ka dhanka ahaa ku dhaqanka shareecada islaamka ee ay ka wadeen bariga wilaayada hiiraan kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada mudug iyo mid ka mid ah beelaha degaa wilaayada ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas maktabka dacwadaha wilaayada baaya ayaa dowladdiin ah u soo gebagabeeyey darawallada kaxeeya gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee ku dhaqan wilaayadaas ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weeraro kala duwan ka fuliyey dalalka maali iyo burkina faso يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسا جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka duhurnimo imikana isagii oo faahfaahsan weerar lala beegsaday kufaarta afrikaanta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya dagaalkan oo ahaa mid culus waxay habeenkii xalay ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada shabeellada hoose ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada islaamiga shabeellada hoose mujaahidiinta ayaa dhowr jiha ka weeraray waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus iyadoo dhawaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlayay deegaano ka fogfog degmada qoryooley sidoo kale qarax saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose ayaa lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay inta la xaqiijiyay laba askari oo murtadiin ah mujaahidiinta ka howlgala wilaayada shabeellada hoose ayaa sii kordhiyey weerarada lagu dhiigbixinayo kufaarta iyo murtadiinta ee duulaanka ku jooga deegaanu ka tirsan wilaayadaasi afar iyo labaatankii saaca lasoo dhaafay waxay weeraro kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaha ka kala dhaceen koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga silbiyiinta kenya mahadsanid abusheyba ganacsatada magaalada muqdisho ayaa iska diiday amar ka soo baxay kooxda riddada kaasi oo ahaa in kaamirooyin lagu xidho goobaha ganacsihi ee magaalada muqdisho casaam carafaad ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya iyadoo ay kooxda herdada soomaaliya ku amartay ganacsatada magaalada muqdisho inay goobaha ganacsi ay ku xidhaan kaamirooyin dadka shacabka ayaa ka biyadiiday amarkii ka soo baxay kooxda herdada ay ku fartay in kaamirooyin lagu xidho goobaha ganacsi mid ka mid a ganacsatada magaalada muqdisho ayaa ka waramaya dhibaatooyinka ay ku qabaan amarka ay ku soo amreen murtadiinta aniga muwaadin soomaaliyeed ahay waa ganaa furahayga maanta waa wataa arday jaacad kasoo baxa ahay annaga yaa xamaalan oo dukaano furna waa shaqaysanuna shaqadii inoo diidda waa saako annaga soo xirta marka ayadaa laga rabaa shacabka ma iyada inay gumaado ay ku ay ku- ay ku tagrafasho ma meesha ku joogaan ayadaa la weydiinaa nin mukayf ku jiro maalin walba xoora waa soo dabcaa wax wax- wax aanan loo joogin daraadeed noo imaadeen kartuunno malaahi xoog noo qaateen annagoo tabarti lahayn maanta waa la imaaday kaamiraa la keenay shan boqol oo dollar intee laga keenaa ilaah waayde annaga annaga kale kaamiradeeda shaqadeenna maa mugdo shacabka magaalada muqdisho ayaa durbadiiba ka muujiyey amarkii ka soo baxay kooxda herdada oo ahayd in kaamirooyin lagu xiro goobaha ganacsi iyo wadooyinka kasoo horjooda waxaana la arkayaa goobo ganacsi oo xiran kuwaasoo si adag uga biyadiiday amarkaasi mahadsanid casaam mid ka mid ah saraakiisha murtadiinta ayaa qiray inay ku fashilmeen duulaankoodii ka dhanka ahaa ku dhaqanka shareecada islaamka ah ee ay ka wadeen bariga wilaayada hiiraan bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaas inoo sii ambaqaadaya murtad cali jayti cismaan guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan ugu magacaawnaa maamulka ashaadala diriirka ee isku magacaabay hirshabeelle ayaa qiray guuladarooyinka ka soo gaaray furimaha dagaalka ay isku hardinayaan xaqa iyo baadilka murtadkan ayaa sheegay in hal sano ka hor meeshii ay ka soo bilaabeen duulaankoodii ashaadala diriirnimo ay maanta allaha fadligay maamulayaan mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale murtad cali jeyte ayaa ka sheekeeyey howlgalo uu kala kulmay mujaahidiinta oo ay kaga furteen gaadiid iyo hub askarna ay kaga dileen war yosoobantan maxaa ka dhacay way sogeyne yosoobantan soo rag laguma layn yah aniga intaan dagaalkaa hogaaminayay quri aakaa waxaa laygaga furtay qabno meesha la yidhaahdo yosoobanna gaaraana looga qaatay ceelqooxnaa laba miyaha waxayna laga qaatay hal sanad ka hor meeshaa shabaab ka cayrinuu maanta joogaa murtad cali jeyte cismaan waxa uu ka mid ahaa saraakiishii horboodaysa duulaankii ashaadalla dirirka ah ee lagu soo qaaday bariga wilaayada hiiraan halkaas oo cadowga ay ku waayeen gaadiid dagaal askar iyo saraakiil badan wuxuuna hal sano iyo bar kadib qirayaa inay ku jabeen duulaankaasi islamarkaana dhulkii ay duulaanka ku qabsadeen hadda lagu maamulayo ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid abwayman kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada mudug iyo mid ka mid ah beelaha degaa wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadahaas marwaan maxamed ayaa warbixintan inooga diyaariyey wuxuu ahaa kulan ballaaran oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee mudug iyo jufada reer cabdiraxmaan oo ka tirsan beeshowe casle kaas oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadaasi kulankan ayaa ahaa mid looga hadlayay sidii ay beesha reer cabdiraxmaan kaalintooda kaga qaadan lahaayeen halganka ka socda wilaayada ee looga hortegayo maleeshiyaadka riddada kulanka waxaa goobjoog ahaa nabadoonnada iyo waxgaradka beesha reer cabdiraxmaan waxaana gabagabadii kulanka madasha ka hadlay sheekh xasan abuuxamsa waaliga wilaayada islaamiga ah ee muduga isagoona kelimad dardaarnaha u jeediyey waxgaradka beesha maantay waa ballannay waxaan ku ballannay ilaahay kitaabkiisa inaan kor u qaadno inaan isu kaashanno war ballantii aan maanta gelnay ma dhabbay naga tahay mase fadhigaan way kala tegaynaa hadday dhab naga tahay dhammaantan yada waa inaan ku dhaqaaqno ilaahay kitaabkiisa xil baa naga saaran cid walba mas-uuliyada ka saaran oo muslima waana inay difaacdo wajasaakum allaahu khayran dhammaanteen waxaana saaran mas-uuliyadaana saaran ilaahay kitaabkiisaay naga saaran tahay ehelkeenay naga saaran tahay qaraabaday naga saaran tahay deegaankeenay naga saaran tahay waxaan u ballannay ilaahay kitaabkiisana kor u qaadno asaga aan isku dhowrno ku dhaqanno isaga ma arkaysaa ma hoogaayo nin ilaahay kitaabkiisa gacanta midiga ku qabsaday oo allihii abuuray tala saartay ma hoogaayo insha allahu tacaala intaas kadib waxaa kulanka ka hadlay nabadoonnada iyo odayaasha beesha reer cabdiraxmaan iyagoona ballan qaaday dhaqangelinta wixii lagu ballamay waxaan nahay beesha cabdiraxmaan ee degta tuulacadaad maanta meeshan waxaa isugu yimid walaayada gobolka mudug iyo cabdiraxmaan oo bannaan iyo duur isaga yimid waa isla hadalnay wadahadalkanyana wuxuu ku soo dhammaaday inaan kitaabka ilaahay ku dhaqanno oon is afgarannay waxyaabaha hadda meelaha ka yimidna waa iska aragnay waana iska kaashanaynaa insha allahu tacaalaa marka waxaan leenahay kitaabka ilaahayaan haysannaa waxaan ku kulanna annaga iyo walaayada mudug cabdiraxmaan annagoo ah duur iyo bannaanba diinta islaamka oo hore aan u haysanay ayaan haddeerna waxaan ku heshiinay inaan cadowgana isaga difaacno annaguna aan ku dhaqanno shareecada islaamka raacno aan diinta islaamka ku dhaqanno marka isu imaadkaya wadajirkaya intaasuu ka kooban yahay mahadsanid marwaan maktabka dacwada wilaayada baay ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey darawallada kaxeeya gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee ku dhaqan wilaayadahaas xasan cabdiraxmaan abuuxasan ayaa warbixintaas inoo eegaya
dowradan oo socotay muddo ku dhowaad bil ah waxaa soo qabanqaabiyey maamulka islaamiga degmada buulafullaay waxaana loo qabtay darawallada gaadiidleyda ka shaqeysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada waxayna dowrada ka dhacday deegaanka burgod oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada buulafullaay muddadii dowrada ay socotay waxay ardayda ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah waxayna maamulka islaamiga ee degmada buulafullay ka codsadeen inay u soo celceliyaan dowraadka noocan oo kale ah qaar ka mid a ardaydii dowladda ka faa'iidaysatay oo qadka taleefanka ay kula hadashay idaacadda islaamiga andalus ayaa soo bandhigay qaar ka mid a cashiradii ay qaateen muddadii dowladda ay u socotay
ahlan baro raximaka allahu ilaahi ku naxariiso annahu yajibu iska waajiba calayna koran tacalumu arbacu masaa'ilin afar masalooyin iska waajibaaya المسائلة الأولى مسائل الكواد مسائل الكواد قال المعين علم البلاوي وهو علم معرفة الله إليه وهو نعيم برتاوي ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم نوع إني برتاي ومعرفة دين الإسلام دين إني برتاي بالأدلة الدليلان إني برتاي المسألة الثانية مسألة لو العلم أن علم لا أعترف به بالعلم العمل أن عمل إذا أعترف به بالعمل عمل كأساس إني برتاي المسألة الثالثة المسألة السادسة الدعوة دعوة إني برتاي دعوة إني برتاي قد بسبب إليه إلى الله إلهك المسألة الرابعة مسألة المسألة فرد الصبر والصبر على الأذى لابنك سوسوي فيه في الأذى توكرنيك سوسوي اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك فكيف إذا كان في دار منعة واستدعي بهم ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل وعناهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين وصار من جنود القباب والشرك وأهلها بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم maamulka islaamiga degmada buulafullay ayaa sare u qaaday dowraadka sharciga ah ee uu u qabanaya bulshada muslimiinta ee ku nool degmada iyo deegaanada ku dhow mahadsanid abu xasaan ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weeraro kala duwan ka fuliyey dalalka ah maali iyo burkina faso xaaris cabdulqaadir ayaa warbixintaas inoo eegaya mujaahidiinta nusratul islaam almuslimiin ayaa weerar cagmarina waxaay ku qaadeen saldhigga ciidanka ridada maali ku leeyihiin mandiqada naara ee gobolka masiina waxay mujaahidiintu sheegeen inay dib kasoo gudbin doonaan tafaasiisha weerarkan iyo khasaaraha ka dhashay wuxuuna noqonayaa kii saddexaad oo cagmarin ah islamarkaana mujaahidiinta nusratul islaam almuslimiin ka fuliyaan wadamada maali iyo burkina faso muddo hal isbuuc gudihiisa jimcihii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan jamaacada nusratul islaam walmuslimiin weerar halyeenimaa ku qaadeen saldhig maliishaadka ridada maali ay ku lahaayeen magaalada niyaafonki oo dhacda gobolka timbukta ee waddankaasi halkaasoo ay ku dileen tobanaan murtadiin ah iyagoona markii ay gacanta ku dhigeen gebiyahaanba saldhigga soo qaniimaystay shan gaari iyo hub leh noocyo kala duwan mahadsanid xaarisa guud ahaan dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga inta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu